bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada haddii halla awoodda leh ogolaado warka aad kula dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleeda ka jira dalka ayaa magaalada jowhar uga qayb galay caleemasaarka madaxweynaha cusub ee maamulka hirshabeelle iyo ku-xigeenkiisa
dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xafladdaasi caleemasaarka ah ka sheegay in meel wanaagsan uu marayo wadahadalka lagu raadinayo midnimada soomaaliya ee u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo maamulka somalilan
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ayaa ka hadlay doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya isagoo ciidamada kula dardaarma inay xaqiijiyaan guud ahaan amniga koonfur galbeed
dhinaca kale wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed ayaa sheegay in markaasi ay marayso meel wanaagsan arrinta ku saabsan doorashada aqalka hoose ee baarlamaaniga ah ee jamhuuriyadda
kusimaha madaxweynaha puntland ahna ku-xigeenka madaxweynaha ayaa kulan quraac sharaf ah waxaa ugu sameeyey magaalada garowe ee xubnaha aqalka sare u matalaya puntland
magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoosena waxaa ka soconaya qorista xubnaha u taagan musharaxiinta xildhibaanada dowladda federaalka ah ee soomaaliya
gobolada dalka ayaa waxaa ka jira intooda badan abaaro saameyn ku yeeshay dadka iyo duunyada ku nool waxaana bulshada ku nool deegaanadaasi ay ka jiraan abaaruhu ugu baaqeen dadka soomaalida in lala soo gaaro gurmad deg deg ah
deegaanka waa deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexena waxaa laga soo sheegayaa inay ka jiraan biyola-aan baahsan oo saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada
mas-uuliyiin ka tirsan degmooyinka daynile kaxda iyo hodan ayaa si wadajira u daafuray barnaamijka wacyigelin ah oo lagu hirgelinayo xerooyinka barakacyaasha
akhbaraadka dibaddana waxaa ka mid ah dhegaystayaal xogayaha difaaca ee dowladda maraykanka oo ku sugan dalka ciraaq ayaa lagu wadaa inuu kulan la qaato ra-iisul wasaaraha dalkaasi ciraaq
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka
waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya soo dhowaada mar kale warkana waxaa si wada jira idinkugu aqrin doona nasro bashiir iyo anigoo kaahiya ah war soo saaruhu waa sugaal macalin maxamuud markaana kusoo dhowaada warkii oo dhan
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa magaalada jowhar uga qayb galay caleemasaarka madaxweynaha cusub ee maamulka hirshabeelle iyo ku-xigeenkiisa waxaa si toosa qadka taleefonka xilligan ugu jira waryaheena abuukar bacadle abuukar may maqashaa bal waxaad faahfaahin naga siisaa qaabkay u socoto munaasabada caleemasaarka madaxweynaha hirshabeelle
waad mahadsan tahay waxaa iminka aan kula hadlaya si toosa loo soo gebagabeeyey oo khudbadii ugu dambaysa ka jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud caleemasaarka madaxda sare ee maamulka hirshabeelle ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ay ugu horeeyaan madaxweynayaasha dowlad goboleed dalka ka jira iyo weliba mas-uuliyiin ka wakiil ah marka laga reebo maamulka puntland oo mas-uuliyiin kasoo hatay aysan imaanin xafladani hase ahaatee maamulka galmudug koonfur galbeed iyo jubbaland dhammaantood way soo gaareen xafladda lagu caleema saarayo maamulka hirshabeelle waxaa iminka oo kula hadlaya mas-uuliyiin fara badan oo soo geba gebagabadii ka soo baxday halka uu ka socday caleemasaarku ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka banaadir sidoo kale waxaa kasoo qayb galay mas-uulka kala socota beesha caalamka oo ay ka mid yihiin jaamacadda carabta midooda africa iyo urgoboleedka iyo iyo dowlada aynu saaxiibka nahay xafladan waa mid si heersare loo soo agaasimaya ahayd oo abid xaflada mid ah aan lagu qaban xarunta gobolka shabeellaha dhexe magaalada jowhar dadka ku nool magaalada jowhar ayaa farxad iyo reen reen muujiyey oo si weyn u soo dhoweeyey calimasaarka madaxweynahooda cusub cali cabdullaahi cosoble waxayna aada u farxeen mas-uuliyiinta kasoo qayb gashay oo ahayd mas-uuliin heer saraa xafladana si heer sara loo soo abaabulay maanta ayaa magaalada jowhar ushii kor loo tuuray aysan dhulka dhicaynin marka waxay ahayd farxad aada u weyn oo maalin taariikhi u ah dadka ku nool gobolada hiiraan shabeellaha dhexe oo ku midoobay dowlad goboleedka hirshabeelle waxay ku tilmaameen in ay tahay taariikh lama ilaawaan ah oo usoo yeertay shacabka ku nool labada gobol madaxweynaha jumhuuriyadda federaalka soomaaliya madax xashan sheekh maxamuud iyo mas-uuliyiinta halkaas ka jeeday khudbooyin kala duwan ayaa ku ammaanay muddadii sideedda bilood ahee dadka usoo dhabar adeega maamulkaani in uu tababalgal noqdo waxayna sheegeen wax aan loo dhibtoon in aan lagu dheeftan waxayna ugu hambalyeeyeen ay u rajeeyeen in uu noqon doono maamulka ordan ah mid higsada n abukar n bacadle waxaad naga xasuusinaa dhegaystayaal in qadka taleefonka magaalada garowe uga qayb galay munaasabada caleemasaarka madaxweynaha cusub ee hirshabeelle madaxweynihii hore ee puntland cabdiraxmaan faroole ahna senatar ka tirsan aqalka sare ee soomaaliya
dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa xafladaasi waxa uu ka sheegay waa xafladda caleemasaarka ee madaxda hirshabeelle in meel wanaagsan ay marayso arrinta ku saabsan wadahadalka dowladdu ay ku raadinayso midnimada dalka ee ay la leedahay maamulka somalilan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo arrimahaasi si faahfaahsan uga hadlayana waxa uu yidhi gobolada waqooyiga soomaaliya ku yaallo ee walaalaheen ah ee waa gobollo soomaaliyeed dalka soomaaliya ka mid ah siddeed iyo tobanka gobol ee jamhuuriyadda soomaaliya ay ka koobanta ka mid ah dabcan duruufo gaar ah iyo tabasho gaar ay qabaan waa jirtaa wada hadallaha socda dowladda soomaaliya ay ku raadinayso walaalaha gobollada deggan oo dhan waxa ay tabanayaan in laga daaweeyo oo laga qanciyo si aan mar kale ugu naaloonno haybadda iyo sharafta midnimada iyo xoogga midnimadu ay leedahay waa run waan qiraynaa in gobolladaasi dhibaata ay ka dhacday magaca dowladnimada soomaaliyana ay dhibaatadaasi ku gaartay waa run dalka soomaaliya oo dhan ayaa dowladdu berigaa jirtay dhibaatada wada gaarsiisay laakiin waa loo sii kala darnaa gobolladaas dadka soomaaliyeed ee deggan magaalooyinka ku yaalla sida ay u taabatay dhibaatadii dowladda berigaa way ka duwan tahay qaybo badanoo soomaaliya ka mida sida ay u taabatay waan la wadaagaynaa murugadaas waan la wadaagaynaa xusuustaas dhibka badanna oo hore laakiin mar walba mabda aan aaminsannahay oo ah shalay yaanayna luga xirin oo aanay noo luga xirin inaan birni haddana aan gafno oo birni ayna dhaafto oo birni haddana markala guuldarraysanno yaanan xirin midnimaan rabnaa dalku inuu midoobaan rabnaa walaalahaas inaan qancinnaan rabnaa inaan garawshiyo u muujinnaan rabnaa inaan kadibna aan midownaan rabnaa midnimo aan mar dambe gilgilan karin oo aan go'i karin oo dhibaato kale ka dhici doonin oo ilmaheenna iskuulaadka loogu dhigo oo arrin yacni muqadas oo lama taabtaan ah inay tahay midnimadaasi carruurta inta ay yaryar yihiin aan ku barbaarino oo jir oo abidkeed jirta inaan gaarnaan rabnaa sidii siyaasadda dowladda federaalka ee soomaaliya ay ahayday midnimadaas iyo walaalnimadaas iyo midowgaas ku raadin mayno xoog ku raadin mayno muxuu ahay gacanmaruujin ku raadin mayno muxuu ahay qadarin darro walaaltinimo xushmo garaawshiyo isu garaabid iyo waxaan ku raadinaynaa wada hadal inaan ku gaarno waanan aaminsannahay inaan ku gaari doono haddii alla yidhaahdo
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh qaadan ayaa ka hadlay doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee lagu soo dooranayo deegaanada koonfur galbeed isagoo dhinaca kale ugu baaqay ciidamada inay xaqiijiyaan amniga guud ahaan koonfur galbeed wariyaheenna cabdiqaadir barre macalin ayaa warbixinta warkana nooga soo diray magaalada baydhaba
tashiga oo ay ka qayb galeen qaybaha bulshada magaalada baydhabo waxaa sidoo kale ka qayb galay mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan oo kulankan ka qayb galay ayaa waxa uu ka hadlay doorashooyinka ka dhacaya magaalada baydhabo ee gobolka baay waxa uu madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya qaybaha bulshada iyo ciidamada ammaanka ugu baaqay inay ka qayb qaataan xaqiijinta amniga xilliga doorashooyinku ay ka socdaan magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka koonfur galbeed soomaaliya waxa uu xusay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya in amniga oo la xaqiijiyo ay sharaf u tahay shacabka iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya eedawadan hadashada amniga iyo gobolkankeena independentgobolka noolada doorasho singabada ka dheeb doorasho singabadana ka dheeb caalamka iskida soomaaliya iskida gaar ahaan koonfur galbeed iskida waxaan doorasho wali ogolaana in singabada ka dheeb fawdo walba xabiyara la ogola isin waliba fadlaana in singabada ogola haddii la fikir aragtaan inaysan qabsan runtii ma ogola korna eedin ma nagaan haddii eedin ilaali waayo dadka dhammaan walba aragtidiisa ilaali waayo taasna ma nagaan dhinaca kale madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta u ambabaxay magaalada jowhar ee xarunta maamulka cusub ee hirshabeelle halkaasi oo ay kaga qaybgeli doonaan caleemasaarka madaxweynaha cusub ee maamulka hirshabeelle
waayahay madaxweynaha intausan jawhar aadin ayuu warkaasi soo diray cabdulqaadir haatanse xafladdii ayuu ka qayb galay shariif xasan dhinaca kalena wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ugaas xasan cabdi maxamed ayaa u sheegay raadiyaha qaranka halka ay marayso qabanqaabada qabashada doorashada aqalka hoose ee baarlamaaniga dalka mudanayaasha kuraastoodu taallo baydhabo ayaana lasoo sheegayaa in ay buuxdhaafiyeen magaaladaasi baydhabo codka wasiirka ayaana sida tan u dhacay بسم الله على بركة الله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا sida la ogyahay ba dowladda federaalka soomaaliyeed waxay u idmatay hirgelinta doorashooyinka dadban ee dowladda federaalka soomaaliyeed ama doorashadan ka dhacayso dabcan bisha inugu soo socota guddi heer federaal iyo heer dowlad goboleed sidaan ognahayna maamulka koonfur galbeed soomaaliya horena wuu ugu diyaar garoobay qabashada doorashadan iyo sidii ay ugu dhici lahayd si nabadgelyo ah oo aanay dhibaata ku jirin sidaad og tahayba toddobaadkii lasoo dhaafay horaantiisii waxaa lasoo brobosal gareeyey baarlamanka koonfur galbeed soomaaliyana ay codka kalsoonida u qaadeen xubnihii aqalka sare ee matalayay koonfur galbeed soomaaliya xildhibaanada aqalka sare ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa sida guddiga farsamada ay noo sheegeen in maalmaha soo socdana qaybaha ugu dambeeya oo qabashada liiska ergooyinka ay soo gabagaboobayaan siday horena noogu sheegeen lixdan iyo sagaalkii xubnood laga rabay dowladda koonfur galbeed soomaaliya in magaalada baydhabo ay doorasha kasoo galaan in tirada ugu badan ay gacanta ku haystaan
kaasi waxaa wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed dhinaca kale wararka hadda naga soo gaaraya magaalada jowhar ayaa sheegaya in madaxweynaha koonfur galbeed oo xidda u duulay magaalada baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed oo hadda ku shaqeeyo guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa ku mashquulsan oo diiwaangelinta musharaxiinta u taagan aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya iyadoo magaalada kismaayo ay boodhaafiyeen ama ay kusii qulqulayaan siyaasiyiin doonaya xilalkaasi warbixinta warkani waxaa magaalada kismaayo kasoo diray waryaheena aadan maxamed salaad qabanqaabadan maanta ka socotay magaalada kismaayo ayaa waxay ku wajahan tahay xulista xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamanka soomaaliya iyadoona laga dareemayo xarunta guddiga doorashooyinka ee magaalada kismaayo qabanqaabo aada u xoogan waxaa gabi ahaanba lasoo gabagabeeyey sawiradii kala duwanaa ee laga qaadayay iyo tababaradii la siinayay qaar ka mid ah bulshada la doonayo in ay codeeyaan taasoo maalmihii u dambeysay si weyn uga soconaysay xarunta guddiga doorashooyinka ay ku shaqeynayaan ee magaalada kismaayo qaar ka mid a mas-uuliyiinta guddiga doorashooyinku aan la kulmay ee heer federaal ayaa sheegay in maalmaha soo aadan ay filayaan in la bilaabo doorashada aqalka hoose iyadoona inta badan ergooyinka lasoo xareeyay isluur ahaantaana xilligan ay yihiin kuwa diyaarsan waxaana ay tilmaameen in la sugayo oo keliya go-aan kaga yimaada dhanka guddiga doorashooyinka ee heer federaal taasoo markaa keenaysa in lasoo dadejiyo xilliga markaasi doorashooyinka la doonayo in la qabto magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa la circiraysa ergooyin kala duwan oo ka kala yimid saddexda gobol iyo sidoo kale magaalada caasimadda ee muqdisho iyadoona ay ku sugan yihiin magaalada kismaayo odayaal iyo waxgarad siyaasiyiin kuwaas oo maalmihii u dambeysay kusoo qulqulaya magaalada kismaayo waxaa aad mashquul u ah hoteelada waaweyn ee ku yaala magaalada kismaayo wadooyinka la isticmaalo oo gaadiidkii ugu badnaa ay kusoo biireen magaalada iyo sidoo kale guryaha oo kiradoodu ay sare usii kacday taasoo keenaysa ololaha doorasho iyo kaambeynada kala duwan ee ka soconaya magaalada kismaayo waxaana lagu wadaa in dhowaan lasoo gabagabeeyo amaba ay bilaabato doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka sagaal iyo tobankii bishan ayay ahayd markii la doortay xubnaha aqalka sare u matalaya dowlad goboleedka jubbaland iyadoona hadda dadku ay u dhegtaagayaan xubnaha aqalka hoose ee baarlamanka soomaaliya aadan maxamed salaad radio muqdisho magaalada kismaayo
kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland injineer cabdixakiin cumer cumar camey ayaa lagu soo warramaya in magaalada garowe uu kulan kula qaatay xubnaha aqalka sare u matalaya puntland waa kana wariyaha iyaga sharmaake maxamed oo faahfaahinaya warka kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka puntland cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar camey ayaa kulan quraac sharafa waxa uu sameeyey xubnaha puntland u mateli doona aqalka sare oo doorashadooda maalintii khamiista ahayd lagu soo gebagabeeyey garawe kulanka waxaa ka qayb galay gudoomiyaha golaha wakiilada puntland axmed cali xaashi labada gudoomiye ku-xigeen xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal wasiiro iyo agaasimayaasha madaxtooyada puntland cabdixakiin cami madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa hadal dardaarana u jeediyey xubnaha waxaana uu sheegay inuu mateli doonaan puntland dowladda federaalka ee soomaaliya loogana baahan yahay inay ka shaqeeyaan horumarinta danta guud ee dalka gaar ahaan arrimaha puntland madaxweyne ku-xigeenka puntland ahna kusimaha madaxweynaha puntland ayaa sheegay in xubnahaas looga baahan yahay inay wax ka bedelaan qaabka hadda ay wax u socdaan kana soo baxaan maadaama kalsooni buuxda ay ku qabaan shacabka puntland oo u doortay inay u matalaan aqalka sare ee baarlamaanka dalka ugu dambeyn kusimaha madaxweynaha ayaa ku booriyey xubnaha aqalka sare matali doona puntland inay ahaadaan kuwo tusaale wanaagsan u noqda guud ahaan konton iyo afarta mudane uu ka kooban yahay aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya waxaana uu sheegay in laga doonayo midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan iyo isu keenista
biyola-aan saamaysa dadka iyo duunyada ayaa laga soo sheegayaa deegaanka ceel baraf ee gobolka shabeellaha dhexe taasi oo ka dambeysay kadib markii maleeshiyaadka nabadiidka al-shabaab ay bam ku qarxiyeen ceelbiyoodkii deegaankaasi ku yaalay wariyahana sugaal macalin maxamuud ayaa warbixin ka hadlaysa ceelbiyoodkaasi noo diyaariyey deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellada dhexe ayaa waxaa laga soo sheegayaa inay dadkii halkaa ku dhaqnaa soo wajahday barakac la xiriira biyola-aan soo food saartay deegaanka iyo tuulooyinka hoos yimaada kadib markii maleeshiyaadka al-shabaab ceelbiyoodyadii dadka iyo doonyadu biyaha ka cabi jireen ay minooyin ku xidheen dadka ku dhaqan deegaanka ceelbaraf ayaa ku barakacay degmada jowhar iyo deegaanada kale ee ay biyo ka heli karaan waxaana haatan deegaanka ceelbaraf ka jira howlgallo ay ku howlan yihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee halkaa ku sugan dabagalka maleeshiyaadkii ceelbiyoodyada minooyinka ku xiray si aan wax badan uga ogaano xaaladda deegaanka ceelbaraf ayaan waxaan la xiriirnay mid ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee halkaasi ku sugan waxa uuna ka waramay biyola'aanta ceelbaraf ka jirta iyo barakaca dadka halkaasi ku dhaqan wallaahi mahaas oo ahay sida aada maqasheenba mahaas musiibaa ka dhacday oo ahay dhibaato aad u baahsanaa ka dhacday barakacaa ka jira oo ahay annagu gurmadkaayole oo ahay usii buunaba khalqi dhan oo ku nool degaan dhan ayaa lasi ay cadaayeen oo la qarxiya maa waxaa lagu qarxiya laba ceel marka wallaahi dhibaato aad aad u ballaaranaa ka jirta mahaas iyo barakac dadka waa qaxaayaan wala waxay uwaxay u qaxaayaan gobolka wala xamar wala tuulooyinka ay qole uqaxaayaan marka maas dhibaato weynaa ka jirta marka waxaan waxaan ugu baaqinayn dawladda iyo dadka wax ka qaban karaba dadkaas sidii ceelashi iyo wixii dib habeen loogu samay lahay halka wuxuu ku yaala tuulada ceelbaras ayuu hal wuxuu ku yaalaa waxawahay dhexda ugu yaal halna waxa waaye wax yaruu u jiryaa
sidoo kale sargaalkan u waramay radio muqdisho ayaa sheegay inay jiraan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xoogga dalku uu ku howlan yahay kuwaa oo lagu dabagalayo maleeshiyaadkii geystay falkii lagu burburiyey ceelbiyoodyadii ceelbaraf ku yaalay ee ay dadka iyo duunyada halkaasi ku dhaqan biyaha ka heli jireen walaahi dhaqdhaqaaqya waa iska jiraan laakiin waa haddana waa uun iska howla militariyo hadda oo ahay saas ma loo sii faahfaahaayo laakiin waa barnaamijyo iyo dhaqdhaqaaqyo iyo amaro oo waa iska jiraan baraka xooganaa maas ka jira dhibaato aad aad aad u ballaaranaa ka jirta aad iyo aad aad iyo aad waa tagnay ceelashi waa tagnay lamida ceel waa tagnay waa aragnay qaabka waa aragnay marka waay muhuna waa meel iska oo waxawaa juulooyinka waaye marka waxawahay walahi waxay u baahan tahay arrin arrin xoogan oo iskaashi xoogan ay u baahan tahay oo dhinaca waxawaay dawladda ka timaada al-shabaab ayaa u muujiyey dadka ku dhaqan ceelbaraf iyo deegaanada hoos yimaada xaasidnimada fog ee ay qabaan iyo xa- iyo axmaqnimada sababay inay biyola'aan u barakacaan bulsho dhan oo leh duunyo iyo maato da-
aad buu mahadsan yahay waryahayaga sugaal gobollada dalka soomaaliya in badan oo ka midana waxaa ka jira abaaro saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada waxaana bulshada ku nool deegaanada ay ka jirto abaarta ay codsanayaan in gurmad dhinaca weliba ah lala gaaro warbixintan oo xaaladahaasi ka hadlaysa waxaa noo hayaa sharmaake maxamed warsame bisha tobnaad dadka soomaalida ah waxa ay fishaan ama ay rajeeyaan inuu curto roobkii dayrta waxaana sannadihii ugu dambeeyey dalka soomaaliya ka jiray roob yari mana aysan israacin gugiyo dayrtii hore oo dad badan oo beeraley iyo xoolo dhaqato ah ay ku haweenayeen inay tacbadaan ama ay helaan biyo keed u noqdo oo baraagaha u buuxsha gobollada dalku waa ay kala duwan yihiin kuwa waxa ay leeyihiin webiyo mara inkastoo mararka qaar ay guraan ama ay dhibaatooyin kale ay sababaan kuwa kale ee aan webiyadu ay marin waa meelaha ugu adag dhanka nolosha marka la gaaro jiilaalka ama biyoyarida degmada dangoraya ee gobolka nugaal iyo degmada ayl ee isla gobolka nugaal deegaano badan oo hoos yimaada oo ay ka mid yihiin ceelbu budambuuto baarweyn xaaji khayr ayaa waxay ka mid yihiin deegaanada u daran ay biyola'aantu xilligan ay ka jiraan oo dadka iyo dunyada ku dhaqan xaaladooda ay tahay mid adag gobolka mudug oo ka mid ah gobolada dhexe ee dalka soomaaliya xaaladda dadka ku nool gobolka mudug guud ahaan waa ay ka siman yihiin biyoyarida waxaynay la wadaagaan gobolada kale ee dalka soomaaliya haba u kala darnaadaane koonfurta gobolka mudug waxaa ka jira deegaano badan oo ka mid ah roob la-aan waxaana yaraaday baadkii iyo biyihii waxaana taa weheliya dad ka barakacay guryahoodii ay deganaayeen ee magaalada gaalkacyo oo ay diriiro u dhexayso labada maamule ee wadadega magaalada gaalkacyo ee puntland iyo galmudug waxaana dadkii ka cararay oo xilligan dulsaar ku ah dadka ku nool degmada hobyo oo xaaladooda ay cakiran tahay ay noqotay mid cirka isku sii shareertay nolosha dadkaasina ee aad u liidato waa kuwana guddoomiyaha degmada dongoroyo iyo guddoomiyaha degmada hobyo oo ka warramaya xaaladdu sida ay tahay xilligan gobolka oo dhan waxaa ka jirta biyo la-aan abaar baana ka jirta Ee, xilligii dhowrkii xilli roobaadoo lasoo dhaaftay sidii dayrkii iyo guurka ka horreeyay labaduba waa seejiyeen oo roobkabadiin haddana deegaamada ugu khatarsan oo ilaa hadda aan wax roobi ka diin waxaa ka mid ah ee, deegaamada hoos yimaada degmada degmada dangorayo degmada bayla iyo gobolka karkaar dhammaantii tuulada la yidhaahdo ceel bur uus gureel balbal ee, meesha la yidhaha xaaji khayr ee, budumbuto baarweyn tuulooyinkaas ayaa hadda ugu khatarsan mana jiraan hay-ado samafalaad u istaagay inay u gurmadaan dadkaas dhibaatada loogu diran waxay tahay inaan indhaha ka eeganayno oo aanan waxna qaban karin awoodna aanan ogan dadka way dhibaataysiiyeen keliya awooddeeda waxay ku soo hortay in shacbiga degmada oo ayaguba dhaqaalaan iska liitay in dadka loo baryo masaajidada looga baryo tabarla-aan dadka loo weydiiyo shaksiyaadka magaalada ku nool oo dhaqaalaan iska hooseeya ayaga xilliga baxeelka hore ahay kamuunaysatada aad bay shaqada ugu wareed in dhibaatooyin gooraaga iska hesha dadka shacabka ah tana ay ugu darsatay markaan kuu soo koobo carruurta waxaa waxaa la daawination nafaqa darri iyo tabar darri dacan ayaa carruurta haysa dadka waaweyn waa la mid oon waa hayaa bac ma haystaan xaafadaha ay degiyiin waa meelo waarucaaga ay samayseen ama dad dulsaar ku yihiin yacni waxaad dareemaysaa meel aad u rafaad badan ay haysta dadka gobolka jubbada hoose waxa uu ka mid yahay gobollada oo ay ku nool yihiin xoolaha ugu badan ee soomaaliya gaar ahaan lo-da waana u muhiim lo-da inay helaan biyo joogto ah iyo baad mana jiraan xilligan baad iyo biyo waxaana dadka xoolodhaqatada ah ay qarka u saaran yihiin gebi ahaanba inay ka baaba'aan xoolihii yaraa ee sanadkan u badbaaday jasiiradaha hoos yimaada degmada badhaadhe oo ay ka mid yihiin raaskamboni kudhaa madhaba waxaa ka jira nolol aad u adag waxaana dadka deegaankaasi iskugu darsoomay cudurro ka dhashay biyihii oo dhanaa noqday iyo biyoyari waqooyiga gobolka gedo beled xaawo iyo doolow inta u dhaxaysa dunyada ku nool xoolo badan ayaa ku leeday biyola'aanta iyo baadyarida ka jirta gobollada koonfur galbeed guud ahaan soomaaliya laisku yidhaahdo ee lixda ka kooban gaar ahaan gobolka gedo kuma jirta xaaladda gobolka jubbada dhexe oo cadowga uu gacanta ku hayo kuwaa oo dadka u diiday inay biyo ay soo iibsan karaan xitaa xoolahooda ay suuq geysan karaan waxaana xoolaha yaraa ay haysteen ay iskugu dareen boob iyo bililiqo wasaaradda arrimaha gudaha ee jubbaland iyana dhankeeda waxay cabiraysaa xaaladda abaaraha ee ka jira jubbaland jubada hoose iyo gobolka dego labadaba waxaa ka jira abaaro aada iyo aada u daran jubada hoose bishii labaad iyo hadda inta ka dhexaysa kismaayo area roob kama dihin ama january hadda ka dhexaysa roob kama dihin waadna garta waadna garanaysaa waa deegaamada ugu xoolo badan oo ugu dhir badan mararka ay ka dhacda dada iyo jubooyinka ay ka dhacaan abaaraha meelaha loo baxsado ayay ka mid tahay abaartaas aad ay u jirtaa roobkii xagaaga ahaa oo la heli jiray xilliga xagaaga kismaayo area laga heli jiray laga helin gaar ahaan gobolka dega asagana waa sidoo kale abaaro ba-an ayaa ka jiro aada iyo aada u baan waxaana u daran qaybta waqooyi sida balaxaawo doolow luuq garbaari area malgaras qaybahaas ayaa u daran waxaa maamulada ka jira dalka ay u guntadaan ka bixitaanka xaaladda markaa taagan iyadoo aan xisaabta lagu darin in la helo xal waara haddaba muxuu yahay qorshaha jubbaland ee in la helo xal waara maadaama abaaruhu ay soo noqnoqdeen tobankii sane ee ugu dambeeyey soomaaliya qorshaha annaga jubbaland ahaan noo diyaarsan laba qodob ayaa noo diyaarsan laba qodob waxay tahay dhulka aan biyaha lahayna sidii biyo loogu heli lahaa oo aysan u dhacdeen inuu qof meel duur ah uu ku oomo ama ku rafaado inay ka dhaceen kutaragalka naga insha allah waa noo qorshaysan tahay waxaa noo kala noo qorshaysan dhulka webiyada maraano jubbaland ilaahay ku manaystay in lagu wacyigeliyo dadka in ayaguna ku yeeshaan beero iyo meelo lagu qaydiyo cawska iyo
warbaahinta qaranku kama ay daali doonto soo bandhigista nolosha dhabtaa ee dadka soomaaliyeed ay ku nool yihiin gaar ahaan kuwa ay saameeyeen abaaraha ka jira dalka
aad buu mahadsan yahay waryahayaga sharmaake qaar ka mid a gobollada dalkana robabka ayaa ka bilowday baa lasoo sheegayaa oo ay gobolladaasi waxaa ka mid a sool hiiraan iyo galgaduud qaybo ka mid ah ayaa la sheegayaa in robab dadku ay ku diirsadaan ay ka da-een
halka warkaas aad kala socotaan dhegaystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobadii wararkay gudaha ayaad dhegaysateen iminkana aqbalaadka dibadda ugu waaweynaa xogayaha difaaca ee dowladda maraykanka ninka lagu magacaabo ash carter ayaa lagu soo warramaya inuu ku sugan yahay magaalada baqdaad ee caasimadda waddanka ciraaq halkaasi uu kulamo kula qaadanayo mas-uuliyiinta waddankaasi wuxuu halkaasi u tegay baa laleeyahay inuu qiimeyn kusoo sameeyo sida uu u socdo ololaha taageerayaan ee markaasi lagu qabanayo magaalada mosil ee ah magaalada ugu weyn waa magaalada labaad ee ugu weyn dalka ciraaq asha katar ayaa la filayaa baa layidhi inuu la kulmo ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq ninka lagu magacaabo xaydar al cabaadi oo uu markaasi kala hadlayo sida ururka la baxay khilaafada islaamka looga saarayo magaaladaasi mosil duulaanka lagu qabanayo magaalada labaad ee ugu weyn dalka ciraaq ayaa maalintii lixaad galay militariga dalkaasi ayaana sheeganaya inay markaasi qabsadeen deegaano waa deegaanada lagu magacaabo qaraqoosh oo markaa ka tirsan meel u dhow magaaladaasi mosil ku taala taas oo lasoo sheegaya in masiixiyiintu ay ku nool jireen ama ay ku noolaan jireen waxaa lasoo sheegayaa dagaaladaasi in ay ka qayb qaadanayaan diyaaradaha dagaalka ee dowladda maraykanka kuwaasi oo duqeyn xagga cirka ah ka geysanaya magaaladaasi mosil waxaana lasoo sheegayaa in ninkani xogayaha difaaca ka ah maraykanka uu halkaasi u tegay inuu dowladda ciraaq ku taageero howlgalka lagu sifeynayo magaalada mosil ugu dambeyntiina dowladda maraykanka ayaa u diiday dowladda ruushka in markaasi ay ka mid noqoto kormeerayaasha doorashada madaxtinimada ee waddanka maraykanka ruushka ayaa codsaday inuu kormeero doorashada gobollada ay ka mid yihiin oklahama texas iyo sidoo kale lusiana qunsulka guud ee dowladda ruushka ayaa codsaday in loo ogolaado in gobolladaasi ay ku diiradeen ama ay markaasi u dirsadaan wakiilo kormeerayaal ah oo markaasi halkaasi si ay uga soo qaataan buu yidhi waayo aragnimo dhammaan saddexdaasi gobol waxaa ku ku gacan seeray codsigaasi ka yimid ruushka dowladda maraykanka oo tilmaamtay in arrintaasi aysan dhici doonin gobolka oklahama ayaa la sheegayaa in sharciga gobolladaasi uu mamnuucayo in maalinta codbixinta ay goobahaasi codbixintu ka socoto ay ku sugnaadaan dad aan ahayn markaasi saraakiisha doorashada iyo dadka kale ee codkooda dhiibanaya dowladda maraykanka ayaa dhowr jeer oo hore ku eedeysay xukuumadda moscow weeraro dhowr ah oo dhanka internetka ah kuwaasi oo sidaa la sheegay looga gol lahaa sidii loo carqaladeyn lahaa ololaha doorashada madaxtinimada dalka maraykanka laakiin raashku arrimahaas oo dhidid waa iska fogeeyey warkii oo aad kala socoteen radiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa inaga intaa warka waxaa si wada jir idinla socodsiinaya anigu aa nasar basheer cali iyo axmed cali kaahaye farsamadu waa qadar cali nuur soo saaraha warka maantayna waa sugaal macalin maxamuud dhammaanteena isku duban nabadgelyo